maalintii shalay waxaa duleedka magaalada muqdisho ka dhacay dil loo geystay nin daraawal ah waxaana faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dilkiisa daraawalka oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deereed ayaa waxa ay ehelkiisa sheegeen in dilkiisa uu ka dambeeyey guddoomiye waaxeed ka tirsan deegaanka gubadley ee muqdisho waxa ay tilmaameen in sababta loo dilay wiilkooda ay ahayd inuu si qasab ah ku codeeyo iyagoo dalbaday inay cadaalad helaan in lagu dilo xaq miya dhehayahaydhe ma xaqba maya dheh waxaan dalbanaynaa ninkii wiilka iga dilay in naloo soo xidho oo aan tooganno oo aan wiilkanaga saasna uga samri karna in naloo dilo cadaaladda naloo keeno naloo soo keeno oo horta annagu aan go'aan gaarno waxaa la dilay xuseen yuusuf beeraad axmed wiil wuxuu ahaa dhuusmareeb ka soo baxay wuxuu ahaa darawal shala subaxuu dhuusmareeb ka soo baxay ilaa xaluu soo socday waxaa lagu dila baalka la yidhaahdo gubadley saldhigga gubadley baawur lagu horgooyo gudoomiye waaxeedka afaraadaana dilay wiilka waxaa loo dila kaala codee dadka kula socda iyo adugu kaalay codee wiil annagu gobolaan ka nimid dad safarahan wadnaa furii gaarigaa lagula dhegay furii gaariga markii lagula dhego uu kafuqi diidana bastoolada laqsiiyey saasuuna ku dhintay wiilkeennii si ay dhiida maydkii wiilkaa nooga jira ninkiina waa naloo diiday saa gar awalba iskama dileen qof aan waxba ka qabin hadduusan in macnaha aan la soo qabaynu ogaa waana naloo diiday been keliya noo sheegayaan midhaa waa la dhoofiyey qof daalan oo musaafir ee oo socoto kaala kaarka codee haddii kaleet waa lagu dilaa annaga baabaa waxaan la yaabanahay noqotayba owga akulyiir eh lama soo xidhin waxay dhaheen waa fakaday waa fakadayay dheheen aa ninkaas waa fakaday nin oo waaxda ee gubadleey guddoomiye waaxeedka gubadleey waaxda afraad haddana dad dilay haddana la leeyahay waa fakaday nin caskariyahoo jigboonta taagnaa aan ahayn ma garanayno warkaas annaga si kastaba dilaalka loo geysanayo dadka shacabka ah gaar ahaan daraawalada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad u kordhay deegaanka galgalato ee ka tirsan isla degmada gubadley ayaa askarta dowladda federaalka ah ee ku sugani waddadan ka dhigtay meel ay ku ugaarsadaan bulshada iyo gawaarida u socdaalaya gobollada dhexe waxaana dhowr mar sidan oo kale bulshadu cabasho uga muujisay dhibaatada iyo caqabadaha ay kala kulmaan ciidamada ku sugan isbaaradaas balse ilaa iyo hadda ma jirto cid weelaysay ama maqasha cabashadooda